munaasabadan waxaad galanku gooyay warshada safeeye sabyo oo laku hirgeliyay deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud yaweyba ku qayb galay maamulka deegaanka huurshe ee gobolka seyti odayaalka dhaqanka iyo dadka deegaanka qaar ku mid ee dadka deegaanka yaweyba iyo hadhawaayana hirgelinta warshada safeeye sabyo ee deegaanka lagu hirgeliy waynayo sheegan inayo dhib ka qaban biyo culus ee deegaanka laga isticmaalow horta waxaan u taagannahay xarag jaridda xareed water company oo ah warshad biyood oo laga hirgeliyey degmada huurshe waxaan leenahay tii deegaanka anfacda allah ka dhigo warshadaas waxaan u mahad celinaynaa alxamdulilah ilahay baan u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaad ganacsatada hirgeliyey oo kambanigan iska leh oo ka hirgeliyey degmada waa warshad ama adeeg baahi badan loo qabay muminka muxtarifka waxaa lagu sheegaa dadka inuu ugu khayr badan yahay oo dadku wax badan ay baahi u qabaan aysan heli karin uu keeno qofka muxtarifka ahi yacni waxaan u wadaa soomaaliya haddaan ka dhigo qofka xirfaysta oo safarada ama ashyaada adeeg imkaaniyaadka dadku aysan heli karin dadka u sameeya xagga ilaahay dartiina u sameeya wanaag badan baa lagu sheegay xagga aakhiradooda adduunkana dadka dadka anfaca iyaga weeye aniga oo ah ikhyaar cabdi axmed ahna guddoomiyaha ururka haween degmada huurshe waxaan u taaganahay xarig furka xareed water company oo lagu soo laga furay degmada huurshe waxaan u malaynayaa aad annaga iyo dadka nawaaxiga hurshaba inaan ugu kaba ducaynayno annagu aad baan uga ducaynaynaa arintan hantiilaha ama mulkiilaha arintan fikirkaan la yimidna khayr allaha siiyaan ba leenahay because waxaana dhibahayay biyaha adayg bay ahaayeen gudoomiyaga deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud cabdikariin macalin bashiir oo ku hadalay xarig jarkiya weybowsan ka baaqay dadka qurba joogta ee deegaanka ha ku jeeda iniyo deegaankiyo maalgaladaan anigu waa gudoomiyaha degmada huurshe waxaan maanta xarig ka jaray warshada caafiga ee xareed water company waa warshad soo saaraysa biyo nadiifa waxaan u mahad celinahay ganacsatada degmada huurshe ee maalgashatay warshadan caafiga ee xareed water company sidoo kale waxaan u baaqayaa ganacsada kale ee qurbajoogta ah inay ku daydaan oo ayaguna maagashadaan deegaankooda iyo dadkooda deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud wayba dadka deegaanka saytiyo dhibka qabana isticmaalka biyo insifaysnayna ee laka isticmaalow meelasey